waxaan maanta isku imaanay arrimihii ku saabsan oo roobkii alxamdulilah ilaahayna siiyey oo habeen habeenkii hore ilaa shalay sidaad ogeedeen ee abaaro waynaan soo marnay oo alxamdulilah dhibkii abaar ilaahay hadda waa naga qaaday ee bishaan hadda barakaysan oo bisha ramadaan roob fiicaana la helay waa la qaboobay ee arrimihii hore oo abaartii waxaan ku jirnay sidii aan abaartii aan aan dadka aan eh, gacan ku geysan lahayn aan ku jirnaa waxaan u- aan dadka u dhaamin jirnay biyahaan u dhaamin jirnay laakiin nasiib daradina hadda waxaan adnaa galnay arrimaha emergency kale oo ku saabsan eh, roob oo nicmada ilaahay noo keenay Eh, ilaa shalay roobkii magaaladii saameyn weyn iska geystay tuuladaha fara badan oo ku jirta barwaaqo eh, kamoor bulempia eh, township eh, neboy central ilaa lokeeshimaha sagaal oo mandera central eh, dad badan oo bulood- buloodkooda ay- ay ka qaceen oo meel kale ay aadeen eh, sababtiiba eh, biyihii ilaahay keenay Eh, maanta markaan meesha isku imaanay oo dowladdii countiga mandera eh, national government oo hogaaminaya county commissioner oo n g os oo mandera oo mar hore baan is- aan isla shaqayn jirnay waxaan isku afgaranay inaan hagaajinno saddex committee oo mid ku saabsan oo qori doonaan oo soo ogaan doonaan eh, qoosihii ama dhib eh, dadkii dhibka eh, roobka saameeyey ay soo ogaan doonaan ilaa berito eh, eh, tiimka kale oo dadweyne ay u sheegi doonaan eh, arrimihii ku saabsan eh, caafimaadka eh, biyihii sidii caruurta inaan ku baadbaadin lahayn iyo dhibkaan nahaysana education ahaan ay ka hadli doonaan iyo dad kale oo resource mobilization ay sameyn doonaan insha allah waxaan rabnaa inaan u sheegno dadweyne reer mandheera nicmadan oo ilaahay noo keenay waa imtixaan waxaan dhihi karnaa in ilaahay nu shugrigno oo aan ducayno inuu dhibka ah, ah, hadnaha ilaahay naga qaboojiyo ma dhihi karno roob ilaahay naga istaaji waa roob ma- waxii mar horeba aan mar kastaba aan- aan aan- aan ilaahay aan ka beri jirnay laakiin dhibka hadda waa- waa imaaday dowlad ahaan insha allah waan dadaalaynaa wixii karan kayna oo biniaadanimada oo aan dadka u geysan karno waan u geysan doonaa marka waxaan rabnaa inaan eh, dadweynaha reer mandheer aan ka codsado caruurtayna aan- aan ilaalino waxaan aan u sheegi rabaa waalidiinta inay ogaadaan caruurtoodii meel ay joogaan iyo sida ay ay eh, maalintii meel ay aadaan inay ogaadaan maadaama hadda iskuulka jirin oo dugsina jirin oo ciidan ku jirna marka waxaad yeelaysiin eh, lama dhihi karo inaan u sheegno boliista inay ilaaliyaan caruurtiini maya waa shaqadiina waay waajib idan saaran waay caruurta ha la ilaaliyo